asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa xubinteenni murtida maanta dhegaystayaal ee aynu halkan ku wadaagi jirnay waana xubinteenni murtida maanta ee aalaaba aan halkan ka soo jeedin jiray aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waxaana xubinta murtida maanta ee sida joogtada ah inoo tusisaa waxyaalo fara badan oo horey loo soo dhaafay oo ah kuwa aan gaboobin markaan idin leeyahay kuwa aan gaboobin waxa weeye sideedaba wixii xigmad iyo murti ah ee horey ay u dhaheen waalidiintii innaga ina dhashay waa mid halkeedii inoo joogta waxaana xubinta murtida maanta waa midda berri waana midda beri dambe intaba way inoo noqon kartaa waxaana xubinteenna murtida maanta ee aalaaba aynu ku fiirinno meelo fara badan iyo howlo fara badan si aan isu waafajinno waana xubinteenna murtida maanta ee aynu muddada dheer halkan ku wada dhuuxaynay anoo weliba filaya inaynu wax fara badan ku kala faa'iidno xubintan iyada ah iyo ka sheekaynteeda mideennan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamka eebe waxaa la yidhi haddii eebbe idmahayo oo aan dhahaynaa saddex lagama xanqarsado waxaa la yidhi saddex lagama xanqarsado waa saddex aan laga xanqarsanin waxaan u malaynayaa saddexda aan laga xanqarsanaynin waa saddex fashilantay noocay doonaanba ha ahaadaane saddex fashilantay weeye ilaahay saddexdaaba inuguma daro ayaan leeyahay xubintani waxay leedahay saddex lagama xanqarsado saddexda aan laga xanqarsanini waxaa weeye oo ay xubintaanan maanta inoo sheegaysaay waxaa la yidhi saddex lagama xanqarsado dhagarqabe maxbuusa dhagoole maahsan iyo dhaqanlaawe baahan saddexdaas baa lagama xanqarsado aan isla fahanno waxaa la yidhi saddex lagama xanqarsado waa dhagarqabe maxbuusa waa haddii laa kuu samogeliya waa dembiile la xidhay mar hadduu dembiilaya xidhan yahayna dee dembigiis waaba lagu qabsaday xanta laga qarsan maxay tahay say tahay baa loogu dul sheekaysani oo maaragtay si uu xitaa usii khalkhala u cabsado saasaan u gelaynaa hadhow aan shiilaynaa baad dhihi intaad xagga bannaanka istaagtale ninkan aan shiilno iyoyaynaa shiilayna horta balaan xogta ka raadinno dusha oo lagu kor hadli dhega hadal baa la dhahaa oo waxyaalihii lagu samayn lahaa lagama qarsado lagama xanqarsado weeye kaa isagii si u khalkhalo waa la khalkhalinaa ninkaa isaga ah saasaa loo gelahayaa waa kow waa ninka labaadee waa dhagoole mahsan waa dhagool mahsan dhagoolnimada waxay tahay dhowr nooc dhagoolayaal waxaa jira aan mahsanayn oo caadi ah oo soo jeeda oo bishimahaagu markay nuuxsadaan hadalka aad tidhi akhrinay erayada aad tidhi bay halkaa ka akhrinayaan afkaagay akhrinayaan way kusoo dhowri kuwa iyagii waxaa la dhahaa dhagoolayaashu agtooda xanta lagu sheegi kara ma waa hoogiyaba saaisaasaad tiduu ku dhihi ama aduuba ku qabsanbo haddaad magaciisa soo adqaada xitaa uu ku garanaya kaas bishmaagu akhrin kaa isaga waa laga xanqarsanaya waana laga cararhaya suusan feer kuugu bilaabin laakiin midkaan laga xanqarsanaynin waa dhagool mahsan midkaa isaga ah looma joojinayo waa dhagool mahsanoon aan bishimahan akhrin karin waxaad tidhina maqlaynin waa iska maskiin meeshiisa fadhiya maskiinka isagii dee isagu maba aha maskiin dhib badane ayr howlahaagaad wadanaysaa waa ninka labaad isaga ninkaas labaad howlahaaga ayaad ku kor qabsanaysaa bay xubintanu inaan leedahay waa ninka saddexaadee waa dhaqanlaawe dhaqanlaawe baahan kaa isaga ih waa ninka loo jeedo ee xubintu ay ku dhacday ninka ay xubintu ku dhacday waa ninkaa isaga ah ama saddexleyda ninka loola jeeday ee aas-aaska u ahaa ninkaa weeyaan dhihi karnaa waa dhaqanlaawe baahan sababtoo ah ninkii wax ma dhaqan hayo ma tabcan hayo wax ma soo saara hayo islama yaaba hayo isma guubaabinhayo isma xilqaama hayo waa dhaqanlaawe caadi ah oo haddana ilaahay haddii idamkii ay tahay xoog leh oo aan tabar xumi haynin oo aan aqli xumi haynin ee dhaqanlaawanima haysa haddana saasay tahay wuxuu rabaa inuu shaxaad iyo waxyaalaha aynaan shaqa kula iyo howlo maaragtay booli ah iyo wax baas iyo waxaasuu rabaa inuu ku noolaado iyo musuq maasuq iyo hirig midkaa isaga marka lagama xanqarsanhayo hadalka waa lagu gubahayaa si uu bal intuu cadhoodo oo yana u digigaxoo bal inuu wax qabsado uu isugu dayo hadalka waa lagu dhalaalin saytaa loogu dhalaalino waa la xaman isagoo maqlahayaa la xaman ladhi waxa nagadaa waa dulli xaar kama kacawey meesha kama kacahaye waxuu qabsanhaya ma lehe wax ma qabsan kare waa nin tabar dhige waa dul halka waa lagu shidahaya midkaa isaga ninkaasayna hadda xubintu sideedaba ay ku socotay marka xubintan waxayna leedahay saddex lagama xanqarsado dhagarqabe maxbuusa dhagoole maahsan iyo dhaqanlaawe baahan saddexdaaba lagama xanqarsado mahmaana maanta ee aan ku soo qaadanayna xubinteenna mubtada maanta idamka eebe waxaa la yidhi nin la leeyahay wax ma leeyahay nin la leeyahay wax ma leeyahay